lix boqol oo qoys oo danyar a iyo wayba raashin lanka qiibiyey baydhaba wayna deeqda raajinka biiday hay-adda camuud foundation oo ku howlgalaasa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo guud ahaan soomaaliya deeqda wooniska jarti bariis bursali timir iyo aanaya wayba inta badan ku faa'iidaysaday dadka nugul sida dadka baahiya gaarka qab iyo weliba ahaan waayeelka ee ka nool kaamamka bogtaale ee baydhaba gudoomiyaga guddiga qaxootiga iyo barakacyaalka koonfur galbeed cabdiqaadir cali maxamed iyo dahfurka qaybinta raashinka ku daway weynu sheegay inuusan ka faraxsan yahi in dadka lankatiragali la deersii deeqdon gudoomiyaga yawaybasaas haata uuse sheegay in dadka raashinka lanqaybiyo oyin haanimudanaaye bismillaahi raxmaan raxiim eegeeka oo ee maalin arbaa e taariikhdana eta bila saddexaad ee shan sanadka lama kun labaatii shan wali alxamdulilaahi mahadle ilaahay bil ramadaan oo barakaysan laka jara wali hay-adda camuud foundation oo doorkii labaad iyo biidii maalintii bili kow hayte kun iyo konton qoys geekana weli biyo haytee afar maalmood kadib oo geeka taariikhda shan etana lix boqoloo qoys kuwaasoo oo hanyaboo heen dad muxsiniin ah oo daafaha adduunka rooga oo eedii eedna inku galanjaysadahayaan aan hayna madi inka horeyti oo galanjaysashadan oo kale suubiyan wali eedii eedanka mahadnaqaane in allaale io intii oo suurtagelidi oo qayb ku hayti oo sida maamulka iyo khaasatan amniga oo sugan oona suurtageliyen in raashinkan si nabad elan walba ka qaadada bilaa sharuud eh walaa usa qaadada una xuran ay afarta shay haaf bariise haaf bur eh gasa caana ah saddexla saliid eh iyo hal kiilo timir eh taasoo qoys weliba usa qaadadaw iyagoo laha ku xuli qaabka oo indegsan oo ah dadka eed taagta daran khaasatanna haweenka iyo laha ku qaadadi kategorigaasaana iyo isticmaalan jireen oo unana guddiga qaxootigii barakacyaasha dowlad goboleed koonfur galbeed raalli kukaena ogolna kukaena iyo wada shaqaynta shaqaalahooda eedan xirfadaysan oo qabadaayan howlahaasna eedi eedaan ka faraxsanna waliba eedii eedka geesi geliyaane intii kale oo samafal eh oo uyoonna ka sugan koonfur galbeed in oo uyoonna ka dayadaan camuud oona dadkan an gargaaraan maadaama duruufo adagna jiraan xilligana eedii eedan adagii wakhtiyadanna jiilaalkiina kadhii dadkana eedii eed soo galootigna anbadadeen oo dadkaha ku hayaamayaan meelo baadiyaa maadaama isbeddelka cimilada saamaysay abaaraha wali eedii eed mar lamaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad an ka nagaan hay-adda camuudi shaqaalajee wanaagga iyo sida faylan oo dadka la tacaalayaan ununa mara ku enna dadka wala la siiyaw oo qaadadayaan oo lan walba walaagii xuquuqisan leyi na qaadadaw si amni ana meelii usa deganaayo in la seedaw taasoo nin suurtageliyaday laamaha amnigo amniga niila sugeen shaqaalahoodoo shaqaalo xirfadaysanna ah walna qobadeen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu